faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
kulan wacan oo wanaagsan meel kasoo joogtiin kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo raadiyo cadaada saakay kuwooda ugu dooroon laamaha amniga magaalada dhuusamareeb oo kulan deg dega isugu yimi iyo howlgallo laga sameeyey xalay magaalada dhuusamareeb xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka qaar ka mid oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho oo cambaariya faragelintai kenya ku hayso soomaaliya baaqna u diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo kormeeray isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada muqdisho baaqna u diray shaqaalaha isbitaalka maamulka puntland oo shaaciya magacyada maraakiib si sharci darra uga kulmaysata xeebaha maamulka puntland sheegana inay tillaabo ay ka qaadi doonaan madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducali geyle xaaf oo kulan la qaatay guddiga kumeelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka kumeelgaarka ee qaranka qaar ka mid a taliyaasha saldhigyada magaalada muqdisho oo xilalka laga qaaday iyo kuwo cusub oo la magacaabay maamulka somalilan oo dadaal xoogan ugu jira hakida qaadka sheegana inay saabeyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha deegaanada maamulka somalilan qodobada caalamka ee warka subax ee raadiyo cadaada ku maqli doontiin dhegaystayaal saaki waxaa qayb ka madaxweynaha dalka ruushka oo shimbir hadiyad uga dhigay boqorka sacuudiga qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku maqli doontiin warka subax ee raadiyo cadaado
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbacaad taariikhdu ay ku astaysan tahay toban iyo lixda bisha tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka oo dhan saakay waxaa la diyaara anigoo mahad nuure axmada ee ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan laamaha amniga magaalada dhuusamareeb ayaa kulan deg dega ku yeeshay magaaladaasi waxaana ilaa xalay magaaladaasi ka socday howlgallo xalay waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug kulan xasaasiya ku yeeshay saraakiisha hay-adaha amniga ee ka howlgala magaaladaasi kulanka oo ay ga hadlayeen arrimo la xiriira amniga kulanka oo ay saraakiisha ciidamada isugu yeertay wasaaradda amniga galmudug ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin caqabadaha cusub iyo arrimaha amniga howlgallada socda iyo xog waranka howlaha qabsoomay iyo warbixin guud ee howlaha socda kulanka oo xalay ka qabsoomay magaalada dhuusamareeb oo inta badan ay yeesheen laamaha amniga dhuusamareeb ayaa waxaa shir gudoominaya wasiirka amniga galmudug saadiq sheekh yuusuf waxaanuu daba socdaa howlgallo weli ka socda magaaladaasi wasiirka amniga galmudug saadiq sheekh yuusuf ayaa saraakiisha ciidamada kala duwan ee ka howlgalay magaalada dhuusamareeb ku amray inay laba jibaaraan howlaha sugidda amniga maadaama ay doorasho la filaya inay ka dhacdo ciidanka booliiska ee nabad sugidda ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa howlgallo shalay ka fuliyey waxa ay ku soo qabteen qamri fara badan iyo dadkii ka ganacsanayay iyagoona goob fagaaraha qabrigaasi ku burburiyey qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa idaymo kulul u jeediya dowladda kenya sheegana inay faragelinta ay ku hayso soomaaliya ay ka dhaafto in ka badan labaatan xisbi siyaasadeed oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay soomaaliya ay ku midaysan tahay mowqifka difaacidda dalkooda waxay idaymo kulul u jeediyeen dowladda kenya oo sheegay inay ku xadgudubtay madax bannaanida soomaaliya xisbiyadan ayaa cambaariya socdaal uu ku yimi magaalada kismaayo aadan bare ducaale gudoomiyaha aqliyadda baarlamaanka dalka kenya sheegana inay meel weyn kaga dhacay madax bannaanida soomaaliya xisbiyadan ayaa kulankooda uga hadlay sidoo kale doorashada la finaya inay sanadka laba kun labaatan iyo kowda ay ka dhacdo magaalada muqdisho xisbiyada ayaa sheegay inay dowladda kenya ay ka dhaafto daandaansiga ay ku hayso soomaaliya ee ku aadan faragelinta madax bannaanida soomaaliya labaiyo labaatan xisbi mucaaradaa nahay oon dowladda ku fikirayn dabcan laakiin waxaan ka midaysannahay annaga iyo dowladdu qarannimada dalka in la wada difaaco waana kasi waana waana ku garab istaagaynaa taa dowladda gorgortanaba ma gelayno waxaynu ku kala duwannahay waa arrinta stuuriya in xisbiya la sameeyo qofka rabaa mucaarad noqoto qofka rabaa laakiin qarannimadu maaha qayaar maaha qofkii soomaaliya qarannimada meel uga dhacana waa qaa'in dastuurkaa qaba qofkii soomaaliya meel soomaaliya lagu googoynayo fariistay raalli ka naqday u qoslana waa qaa'in waa arrinta stuuriya waxaan ra'yigayga maaha marka kala duwanaanshaha ra'yiga soomaalida dhexdeeda waa wax waa wax iyada u gaar ah wax kenya ay maaragta ay ku heli karto inay dhul soomaaliyeed ku qabsataan ma noqonayso waxaan farrintan dirayno kenya iyo kuwa lamidka u dirayna waxay tahay haddaan ra'yiga kuwa kala qaybsannahay inaana ku kala qaybsanayn qarannimada inaan ilaashano waxaan nooga degaynaa kenya in aanay bahol aanay ka fiirsan ku dhacan marka masaraadan waxaan leeyahay kenyanimadaadaad ku faantay adaa iskale laakiin annagoo kenya kulama nihin sida aad u tiri dhulka kenya taaka ka mida waan difaacayaan annaguna dhulka soomaaliya taaka kastoo ka mida dadka soomaaliyeed waxay yihiin inay dhiigoora u daadiyaan taariikhtuna waa hadda mid maanta qormaysa maayo hadda haddii layska aali waayo oo hadda les kenya iyo soomaaliya ay noqotana waxay la tahay cidda welwalka qabtaan ani soomaali ah xisbiyada siyaasadda soomaaliya waxay cambaareynayaan daandaansiga iyo aflagaadada ay qaar ka mid ah madaxda kenya ku hayaan dalka soomaaliya islamarkaana waxay ku wargelinayaan daneeyayaasha iyo diblomaasiyiinta soomaaliya in maanta ay khatar ku jirto madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kadib markii ay caddaatay amar diido iyo faragelin cad oo ay sameeyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta kenya labo xisbiyada shirka maanta yeeshay waxay caddaynayaan in aysan habboonayn in laga aamuso faragelinta qaawan ee lagu hayo arrimaha soomaaliya islamarkaana waxay dowladda soomaaliya ugu baaqayaan in ay si deg deg ah jawaab uga bixiso faragelinta qaawan ee dowladda kenya saddex xisbiyada siyaasadda ee maanta kulanka yeeshay waxay soo jeedinayaan in si deg deg ah ay xukuumaddu ula timaado qorshe siyaasadeed oo uu dalku doorasho ku aado xalna laga gaaro isfahamwaaga siyaasadeed ee dalka ka jira islamarkaana xukuumaddu ay xisbiyada siyaasadda dalka ka qaybgeliso wadatashiyada iyo arrimaha masiiriga ah ee dalka
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kormeeray isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ee magaalada muqdisho waxaanu xog waraystay shaqaalaha ka shaqeeya halkaasi iyo sida hawsha u wadaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kormeeray isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ee magaalada muqdisho oo dowladda ay dib ula wareegtay horraankii sanadka laba kun toban iyo sagaalka si ay uga qayb noqdo qorshaha horumarinta adeegyada caafimaad ee dalka maamulka isbitaalka banaadir ayaa ra-iisul wasaaraha uga warbixiyay xaaladda isbitaalka ayaa sheegay in isbitaalka adeeg caafimaad oo tayale oo lacaglaan ah loogu sameeyey saddex boqol iyo toddoba kun oo hooyooyin ah iyo caruur soomaaliyeed oo labaatan iyo afar kun oo ka mid ah yihiin caruur intii u dhexaysa bilihii februar iyo disembar ee sanadkani ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa bogaadiyey sida hufnaanta ee maamulka isbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka ay isaga xilsaareen howlgelinta iyo horumarinta isbitaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in howlaha la ballaariyo si dhammaan bulshada soomaaliyeed u helaan adeeg caafimaad oo ay u baahan yihiin waxa ugu farxadda badan oo aan maqlay maanta waxay tahay in soddon iyo toddoba kun oo qof oo soomaali ah adeeg aanay hore u heli jirin ay heleen go'aan annaga aan gaarna awgeed ama shaqo aan qaban laakiin waxaan rabaa in aan aqbalno in soddon iyo toddoba kun ka badan aan adeeg siin kari lahayn haddii aan shaqada aan qabanay aan dejin lahayn ma aha isbitaal gadka shaqeey laakiin annaga haddii hay-adaha amnigu ay waktiga ay ku bixiyaan wakti ka kooban ku bixin lahaayeen in isbitaalka la tiraafaayo haddii xoogga aan gelina mid ka badan aan geli lahayn laakiin waa tusaale waxaan wasiir fawsiye uga mahad celinayaa iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda dadaalka ay bixiyaan waa ogahay weli inuu dhib jiro laakiin ugu yaraan waa bilow meeshaan waxay u hagaagsan tahay markaan rabaa in idin sheego meeshaan waxay u hagaagsan tahay waxaa mas-uul ka ah gabar soomaaliyeed oo iyadoo uur lala wareegtay oo laba maalmood iyadoo dhallan ku soo laaba boqolkiiba meeqo qofaa saas isu xilqaami karta dalkan waa inaan aqbalna waa tusaale inay tahay dowladda soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta horumarinta caafimaadka bulshada ayaa bishii labaad ee sanadka laba kun toban iyo sagaalka dib ula wareegtay isbitaalka banaadir iyo martini waxaana ra-iisul wasaaraha dhowaan xukuumadda federaalk soomaaliya u dhagax dhigay xarunta bangiga dhiigga oo qayb ka ah qorshaha horumarinta adeegyada caafimaad ee dalka maamulka puntland ayaa shaaciyay magacyada maraakiib si sharci darro ay sheegeen inay uga kallubaystaan xeebaha maamulka puntland sheegan inay tillaabo ay ka qaadi doonaan hadda ay sii wadaan wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda dowlad goboleedka maamulka puntland ayaa waxay faahfaahin ka bixisa maraakiib shisheeye oo ay sheegeen inay si sharci darro ay uga kalluumaystaan xeebaha maamulkaasi wasiirka kalluumaysiga maamulka puntland faarax cawaash oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada boosaaso ayaa soo bandhigay tirada maraakiibtaasi iyo dalalka laga leeyahay waxa uu sheegay wasiirka inay maraakiibtani yihiin kuwo ku caanbaxay kalluumaysiga sharci darrada iyo gurashada kheyraadka ku jira xeebaha maamulka puntland ilaa toban iyo sideed maraakiib ayuu sheegay oo laga leeyahay wadamada iiraan hindiya bakistan inay yihiin kuwa ka kalluumaysta xeebahaasi islamarkaana ay dacwad ka gudbi doonaan ayna ciidamo u diri doonaan xeebaha maamulka puntland baaritaano kale ayuu sheegay inay ku hayaan shirkado kale oo maraakiib shisheeye ah oo naashaati ka haysan wasaaraddiisa islamarkaana ay ka mid ah kuwa sida sharci darrada uga kalluumaysta xeebaha puntland waxa uuna sheegay inay tillaabo ka qaadi doonaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaab ayaa kulan la qaatay guddiga ku-meelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka guddiga ku-meelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa kulan kula qaatay magaalada muqdisho madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ujeedka kulanka guddiga oo la yeeshay madaxweyne xaaf iyo golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug ayaa ahaa dhegeysiga iyo tale aruurin la xiriirta sharciga doorashooyinka qaranka madaxweyne xaaf ayaa marka hore soo dhoweeyey guddiga ku-meelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka isagoona uga mahad celiyey juhdiga iyo wakhtiga ay ku bixinayaan sharciga doorashooyinka qaranka ee soo diyaarinta iyo guddiga ku-meelgaarka ee gacanta ku hayo golaha wasiirada galmudug ee qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa aragtidooda iyo talooyin ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka u soo bandhigay guddiga gudoomiyaha guddiga xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji injineer carab ayaa uga mahad celiyey madaxweyne xaaf iyo golihiisa wasiiradii qaar ka mid ah xildhibaanada in guddiga ay u ogolaadeen kulanka ay wadatashiga ee la xiriira sharciga doorashooyinka qaranka ay wada yeesheen ugu dambeyntii kulanka guddiga ku-meelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka la yeesheen xaaf iyo qaar ka mid a golaha wasiiradii xildhibaanada galmudug ayaa ku soo dhammaaday sida ay wararka sheegayaan jawi wanaagsan maamulka somalilan ayaa cabasho ka muujiyay qaadka la keena deegaanadaasi sheegana inay saameyn weyn uu ku yeeshay dhaqaalaha maamulkaasi saacad cali shiri wasiirka maaliyadda maamulka somalilan oo ka qaybgalay kulan looga hadlayay dhaqaalaha maamulka somalilan oo ka dhacay magaalada hargeysa ayaa sheegay inay saameyn weyn uu ku yeeshay cunuda qaadka dhaqaalaha somalilan wasiirka maaliyadda maamulka somalilan ayaa sheegay inay xukuumadda ay go-aan ka gaari doonto cunada qaadka iyo keenida deegaanada maamulka somalilan jaadka waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in laga mamnuuco dhammaan deegaanada maamulka somalilan taas uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha deegaanada maamulka somalilan drainage waa hard currency wadanka imika the first six months waxaynu soo iibsanay sagaal iyo toban milyan oo kiilo oo qaada sanadkan sagaal iyo toban milyan oo oo kiilo qaada haduu ku dhufo haddii dad ten ku dhufato dollar isku celceliso muxuu noqonaya boqol iyo sagaashan boqol iyo sagaashan milyan oo dollar waa intayn marka mushkiladu xitaa maaha lacagtoo keliya waa waktigii iyo caafimaadkii iyo dhaqankii wax walbaba waxaanu nahay national drug addicts geligeenna marka waa meelaha runtii loo baahan yahay wax laga qabto haddaynu doonayna maxaa dhahday dee inaan dee horumar ama noolaanaba waa noloshiina ku hayaaba runtii khatar ku haya anu kala hore cashuureed baan ku kordhinay inaan cashuurtaada ku kordhino mooyaane waktigan xaadirka joojinteedu waa tala tala qaran inaan iska joojino an person waxaan qabana joojino laakiin laakiin ma my personal view xaqiiqdu laakiin waxa weeye ilaa toban kun oo qof baa ku nool oo ka soo saara biilka reer ku biilaya marka laftooda waan weel u sameyn waan u sameyn hab ay kaga maarmi karaan maxaa dhahdaa qaadka intayna joojin totally
dhegaystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyow cadaado intaas ayuu saakii ku dhayaa tan iyo intaan warkan midka xigaan ku kulmi doono nabadgelyo